gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaada abdaxkiin maxamed cali shile wehliyaan xawayaha dowladda hoose xubno kamid a golaha deegaanka gudoomiyaasha waaxyaha iyo ciidamada ammaanka ayaa soo xiray ololnadafa asbuucan ka socda degmadaasi cadaad ee gobolka gaduud ololahan ayaa laga sameeyey guud ahaan degmada cadaado waxaana laga shaqeeyay hareeraha laamiga weyn iyo xaafadaha magaalada cadaado gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shile oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey maamulka qaybisa kala duwan gudoomiyaasha waaxyaha iyo sidoo kale bulshada reer cadaado sida hufan ay uga shaqeeyeen nololaha nadaafadeed ee sidoo kale wuxa uu dignin u diray dadka caadaystay inay qashinka dhigaan goobahan lagu talagelin isagoona sheega inay ku cibaadaystaan qashinka ayna geeyaan meelaha lagu talagalay si ay uga fogaadaan cudurrada ka dhalan kara qashinka gudoomiyayaasha xaafadaha oo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay ololaha nadaafadda ka shaqaynayay waxaan kale u mahad celinaa xildhibaanada golaha deegaanka ururka dhallinyarada ururka haweenka oo gudoomiyahda nala joogo iyo dhammaan shaqaalaha degmada cadaado oo runtii wakti badan geliyey labadii asbuuc oo lasoo dhaafay oo nadaafadda laga shaqaynayey maanta halkan waxaan ku soo afmeernay ololihii nadaafadda saa u jeeddaan waxaa laga shaqeeyey dhammaan magaalada waxaan rabnaa magaalada qashin kuma harin hadda waa u jeeddaan waxaan rabnaa dadka qashinka dhigaya meelaha hortooda oo ganacsatada oo bacda iyo caagga tuuraya inay meesha loogu talagalay ku ridaan oo kabaniga nadaafaddu uu ka qaadayo kabaniga nadaafaddu wuxuu qaadayaa wixii aruursan laakiin waxaad tuuriyeynaysaan adinka ayaa qaladkeeda iska leh waxaan kaloo rabnaa dadka ta qashinka soo qaada meelaha mujtamaca ka dhexeeya dhigaya ilaahay subxaana wa tacala inay ka cabsadaan ma harin digniin dambe ogeysiin dambena ma harin hadda kabacdi sharcigaa lala tiigsan doonaa nadaafaddu waa imaanka barkiis waa cibaado adinku ku cibaadaysto qashinka qaada haddaadna cibaado rabinna dembi ha kororsanina marka waxaan rabnaa inaan idhaahno u mahad celino dhammaan dadka ka soo shaqeeyey nadaafadda ololahan waa la soo afmeeray hadda kabacdi qofkii qashinka hortiisa lagu arko isagoo yaalla asagaa la xisaabinayaa asagaa la ganaaxaya asagaana xirmaya laakiin ma jirto ololo guud oo nadaafadeed oo dambe oo hadda kabacdi ama kabaniga ama degmada caado ka shaqayn doonaa ma jirto qof walba meeshiisa ha ku diyaarsho gurigiisa hortiisa waa laga qaadaya intaasaan rabnaa inaan ku soo gunaanadno ilaahay ka cabsada qashinka iska nadiifiya guryihiinna hortiisa ha dhiginina waa cudur weliba xilliyada kaloo hadda kulayluhu jiro waxa waaye shubanbiyooda laga qaadaya dhibaatooyina ka jira meelaha mujtamaca uu isticmaalo oo masaajidda loo maro oo suuqyada loo maro qashinka ka daaya maamulka degmada cadaado ayaa ku howlan asbuucan sii loo dardargelin lahaa nadaafadda degmada cadaado taas oo kor lagu qaadayo bilicda iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafadda iyo caafimaadka bulshada reer cadaado